maaragtay odayaal iyo maaragtay waxgarad siyaabo kala duwan oo ugu soo dhamaystay qaar kamid a magaalooyinka walaweyn iyo afgeeye oo maaragtay hal gaari maaragtay maaragtay kuwan gaari lagu soo qaaday maaragtay soo kaleeta iraadi maaragtay markii haddana afgeeye maraya gaarigii rarkii ka dhimaya ka dhamaystirtay oo saddex iyo saddex iskula socday ayaa maaragtay markii uu maraayo deegaan shanta qorax kara wax yarba sila dhaafo axaaba cabdin la gaarin baa maaragtay qolo maleeshiyaad ah oo kulay sida maaragtay xoogaha rasmiga lagu soo gaaraayan seegis in la garanaayo ayuu maaragtay dadkii maaragtay oo u badnaa dadka ah goobaanada kala degeen markaasna maxaa layirahdaa rasaas maaragtay oo dhaqeyb qaadeen adigaa lixdaba mid ahaan bay ugu tageen laakiinse mid baa maaragtay naf yaroo maaragtay ku jirtay oo maaragtay oo weli nafta ayagoon asar maaragtay ka bixin maaragtay ay ka tageen afarna goobyaal bay ahaayeen labadiiba dhaawac isbitaalka geeyey midkii maaragtay nafta yar ku jirtay maaragtay meeshaas ku geeriyooday maxaa layidhaahdaa dhaawac oo halisa weeyaan
guddoomiye waayo marka dadka falkaasi geysanaya maamulkiinu muxuu baaritaana sameeyey waayo cidda intaa in leeg dadka dishay
wallaahi waxaana loo sheegay in maleeshiyaad oo maaragtay maxaa la yidhahdaa maleeshiyaad oo isku dayahay maxaa la dhahaa in oo maxaa la yidhahdaa qabacil ay wax ku dilaan oo maaragtay ayaan ii sheegay maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa in maaragtay isku dayahay in qaab qabaail wax u dilaan ayaa maaragtay lagu sheegay maamul ahaan marka maleeshiyadaasna war kulli hadda ciidanka amnigana way ku raadjoogaan inkastoo meesha wax ku dilaynba ay tahay meel ciidanka amnigu aanan ka fogeyn waa tahay marka maamulkiina maxaa tilaabaha uu ka qaadaya arrintan soo laalaabatay ee dhanka maleeshiya beeleedka
kulli insha allah tilaabo rasmiga laga qaadi doonaa insha allah waaya maxaa marka baaqa u jeedinaysaan maleeshiya beeleedyadan iyo dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose
kuwax dilay maleeshiya beeleed inaysan ahayn oo qaar ciidamada ku tirsiin baa shaki maaragtay ah jiraa marka kulley baaritaanka marka soo gabagabooba insha allah arrintaasi ka hadli doonaa kulley guud ahaana bulshada waxaan ugu baaqayna inay isdejiso xaaladan insha allah maaragtay gacanta maaragtay lagu dhigi doono oo qolada falkaas jeesatayna cadaalada loo horkeeni marka maamulkiinu sooma muuqato arrintan inuu ka jiifo oo aan waxba ka qabanaynin mar haddii ay soo laalaabteen maleeshiya beeleedyadan dadka ku laynaya gobolka shabeellaha hoose guddoomiye
horta hubka dalka dhanu isaga baahay waa ogtahay maaragtay dad badan kala duwan baa haysta marka qof inuu waxaleeya rabana rabahina maaragtay hawshiisa waa howl gaara oo u baahan in maaragtay wax laga qabto si dhabnaa wax loogu qabto kulley insha allah inagu waanu dadaalinaa wixii aan ka qaban karna oo toban sanada u dhabtahayna waanu ku qabanaynaa wixii naga weyna dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aynu ka tirsannahay ayaan ugu maaragtay maaragtay
isbaarooyin ayaala gobolka shabeellaha hoose qaybo ka mid a maamulkiina maxaa arrintaas guddoomiye ugu qorshaysan
isbaaro insha allah waxaanu rajeynaynaa haddii ilah raalli ku noqdo in maaragtay oo doorashadan si sabqaan hadda socdo koonfur galbeed uu soo gabagaboobo ilaahayna waxaan kaga baryeynaa in maaragtay dadkii qaadi lahaa ilaahay keeno isbaaradaasna insha allah in la qaado ayaa noogu qorshaysan ma garata maleeshiyaadkii dhowaana la kala qaaday degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee markii madaxweynuhu halkaa uu gaaray arrimahaas xaggee marayaan hadda xaaladda magaalada markuna waa sidee